Xafladan oo lagu maamuusayo Maalinta Caalamiga ah ee Raadiyaha Adduunka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururka Suxufiyiinta Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka soo qayb galay suxufiyiin qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar kuwaasi oo tilmaamay maanta waxa ay uga dhigan tahay
anigoo ku hadlaya afka suxufiyiinta halkan ku sugan iyo guud ahaan suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa guud ahaan meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta ee si joogtada ah dadweynaha ugu soo gudbiya meel walba ay ku sugan yihiin xogaha daahsoon si deg deg ah sidaan wada ognahay warbaahintu door weyn waxay ka qaadataa tebinta wararka warbixinada barnaamijyada sida joogtada ah dhinaca kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay waxa ayna hambalyo u direen suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan maanta u dabaaldegaynay maalinkii la aas-aasay raadiyaha adduunka annagoo reer hirshabeelle arrinkaas maanta aadaan ugu faraxsannahay inaan weyneyno maalinkaas oo la aas-aasay ee raadiyaha adduunka haddaan nahay siyaasiyiinta ama xildhibaanada inta raadiyaha adduunka adduunkaoo dhan ayay qaymo u leedahay gaar ahaan anaga soomaaliya qaymo weynayn oo leedahay hadda horumaraa la gaadhay waxaan arki jirnay ayadoo meel walba raadiyo muqdisho bas laga dhegaysanayo haddana adduunka waa horumaray raadiyaal badan oo badan oo wada horumar aldigiis lagu keenay ayaan helnay halkaan isugu yimid munaasabadan sharafta iyo qiimaha xambaarsan ee maanta raadiyaha adduunyada loo manaashaqoonaayo ama een loo dabaaldegayo runtii waxa waaye waa maalin taariikh weyn mudan oo hadda hadduu ilaahay ku roon yahay qiimo iyo weyn weyn agtayna ku leh runtii waxa waaye waxaan soo gaarnay iyadoo aanu waddankan raadiyo muqdisho iyo b b c keliya laga dhagaysanaya ayaan soo joognay marka waxaan leenahay maanta waa maalin farxad leh ugu dambeyna waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabelle waxa ayna tilmaameen muhiimadda ay maalintan u leedahay wariyaasha soomaaliyeed marxaladaha kala duwan ee wariyaasha ku nool shabeellada dhexe ay ku shaqeeyaan iyo sida weliba ay kaga gudbaan maxaan ku rahdaa sida dadkooda ay u garab taagan yihiin oo dhacdo weliba ay u baahan yihiin inay usoo gudbiyaan taasoo ku saabsan xaqiiqda jirta wariyaasha intooda badan ka howlgala shabeellada dhexe ama guud ahaan soomaaliya oo idil maaha kuwa dhaqaale raadiya ama xarumaha ay ka shaqeeyaan dhaqaale ka qaata balse waxa ay yihiin kuwa iyaga nolosha dabira
aaladdu waxa ka shaqaysiiyo ama ka soo dhaxadlo waa saxafiyiinta saxafiyiinta marka waxaan rabaa fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya maantoo kale waxay ugu dhigantaha horta inay isweydiiyaan sanadaa tegey waxaa loo dabaaldegay la taagan yahay saddex iyo tobankii february waxa loogu dabaaltegay maxay tahay maxay qabteen sanadkii tegey maxaa u qabsoomay maxaa caqabada ee la kulmeen waxyaabahaasoo kale sanadaha dambe waxaan jecelnahay inay ku soo bandhigaan sanadkii tegey waxa u qabsoomay waxa ka dhiman iyo waxay higsanayaan taasayna ku qurux badan tahay markaad maalintaada u dabaaldegaysid inay inaad muujiso waxa kuu qabsoomeen sanad kasta marka la gaaro saddex iyo tobanka februari waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha adduunka